raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ka dhowaada qodobada wararka hamignama idaacadda warsanga musharax sheekh mukhtaar roob oo waa abuu mansuur oo geega siwiinlahan ka dhowaaya gudaha magaalada baydhabo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan oo ku hadalay xaalado barakacyo halka ka nool beledweynaha gudoomiyaha deegaanka goofgaduud buuray oo ku warbiya xaaladda amni deegaanka say diyaarado dagaal oo duqeen kujeysiya gobolka gadaa galmudug aqalka sare ameyba iska milmay faragelinta dowladda federaalka ayaa ka haytay dowlad goboleedyada hirshabeelle oo ka dhawaaqday ee dagaal ku dhan ee al-shabaaba golaha iskaashiga oo warha ku saaraya warmursiyeedkii aqalka sare shir diiradda lakasaaro waa shaqalaanta dhallinyarada oo lakaqobadahaya johannesberga doonka degti ee gana biso oo laku absi qaba anti dadbadan iyo ka dhimadeena
warsan mediya network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
sheekh mukhtaar roobow cali amansuur yaa sii-eedda lahan ka dhowaayay gudaha magaalada baydhaba boqolaal ku mid a shacabka magaalada baydhabo oo taageerayaasha mukhtaar roobow oo sawirjii gacmo kuwadan yala ka argaya waanaan iska baxeen gudaha magaalada tan baydhabo baabuurtii lika gelbiya ayaa mukhtaar roobow cali oo mansuur yamay baa socod dheera kukulaabadana hotel baking ee magaalada baydhabo yoonka dambaynteena iskooyanka ku mid a hoteelada kiyaalan gudaha magaalada baydhabo miilisay munaasabada ciidan biliran oo laha ka dhowaayay sheekh mukhtaar roobow cali oo mansuur iyo kudhiidi sheekh mukhtaar roobow yaa la hadalay xildhibaanada iyo weliba qaybood kale ee bulshada xafladaasi ah ku qayb galay maybaan hadallay isku mid ahaayana nololagee kulku noolo wayku bedelamo idilafadaw anna waddo hooga iyo deegaankaas moogay laakiin adduunyada ragtuula camal iyo nagati wal isku warqabale walidhiyaay wal aragaay laki saaxiibeeday hayahay uu marina loodanta hanyadeeye iligooda si hanooga mariyan owna iyo hanooga mariyan owna gadaal ku kooyo haan oo gadaal ku kooyo doonona dhiifigiliye maylahay signal kooyo una si faylena hanin dhowaay hanin noo marina waha dhowaay isina si ku faylay dadka hasin dhowaayayan ye filaan insha allahu tacaala antaasay bacda jee runtii adiyan faraxsana ma koobo koro farxaday inaan hakanagadii deegaankaas suduuq oo wanaagsan oo sharafsalena dhahay ka qawa mayoona mahadnagayn mayoonan mahadnagayn marlamaad imar saddexaadba dadweynaha oo runtii magaalada hakubahi oo sifay lahanin dhoway may ku cudur daaradayn inaan hala lugaay oo magaalada hala dhahmara iyo kafay lahayti laakiin oogaa raga ammaanka iyo ma aragnay qaabkiyoonay waran dejiyen iyo tadaraadiye runtii ku raali geliye insha allahu tacaala doomuku naf yeelini maana muku naf yeeladadoo kadhax nooladadoo fursatan ku badan oo iyo dhamuna kala hadalna in ilaahay subxaanahu watacaala nasiyoon rajeeyaan sida la sheegay dareerka unaka dareerna kaasu wal badan iyo dadka maybaa ana mukhtaar ahaan lahayoo codsaday beelaha filada la dhikaday ugaasa ila hadaleena dhalinyaro ila hadaleena gabro ila hadaleena dadka hasra shaxaw inaad haka darsantoola fadee iyo eedeyna
xildhibaanada koonfur galbeed soomaali qaaryo oo munaasabada ku hadaleen yaa seeranga mayle waakiisa ogayni may wahaa doorasho meel gudaarta oo umudaran iskuwees lamasheeya lisinkubaayadi oo shicibkiyati marka waayne shicibka shaqisiyo taageerayaalka oo dhini walba ah markii siyaasi jarta way wahaa dadka badanoo taageerayaalka xaalada oo beehureen mayne raayusisheeno walamaag wala dhimo marka yaadinka sujaan salamaad may badaheen gurdoon haddana indhooka fiirin ardayga kalena kala jaro dad doorashada marqalan ay fado oo binaami noore yoome inisuubiyan taasna waajib nabada saaramo mushaahidiinta ila gaatuwale ay kulliyo may wahaa inay nooju fiidinaadano isku ilaaliyaan mayna raag wale dhibaata sheenoo kalku in ogaada sana inay oona tuhey
saddexan saddex kamooda rabaa inaan ka hadlo waxay ku hadlantahay musharaciinta musharaciinta sharca maanta ugu horaan intareebo kuwa horena aan u soo aragnay waxaan leenahay ayada ilaahay qabsada marka ugu hore suuratu albaqara laba boqol iyo afartan iyo toddobo ayaddaas waxay leedahay wallahu yutib minhu man yashaa wallahu samiicun caliim ayaddaas ay tilmaamaysaa mulkii qofku ilaahay doono inuu siiyo qofku ilaahay doonina ma siinayo intaa waxaa ii racan musharaxa waxaan ka rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo intay ka shaqeeyaan war allaala markay musharaxnimadooda ku dhawaaqaan ama inta hadda ku dhawaaqda inta soo socotaba in ay ku dhacdo nabadgelyo doorashada soo socota bilaana toddoba iyo toban november waxaan kaloo ka codsanaynaa haddii ay istaagaan ay kuligooda meesha wada istaagaan hal kursi waayo waxa soo bixi doona kursigaa soo baxa ninka walaalaha ku soo baxa inay gacan qaadaan
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan ayaa ku hadalaya xaalado barakacyaalka ka noolaa magaalada beledweyneha bashiir cabdulaahi ee warkuun beledweynaha ku diri gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali oo ka hadlay xaaladaha dadka soo barakacay ee ku nool magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in gurmad deg deg a lala soo gaaro qaar ka mid a dadka barakacyaasha ee ku nool xeerooyinka ku yaala magaalada beledweyne dadka barakacayaasha ah in laga sii taxadiro inay helaan yacni meel ay roobti ka galaan inay helaan bacyihii inay helaan inay helaan waxyaabihii kaloo loo baahnaay inay helaan caafimaadkii inay helaan yacni magarti jarjaar cunto ah marka maamulka cusub hadda ee dhowaan uu noo soo magacaabay madaxweynaha maxamed cabdiwaare oo soo magacaabay gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan gudoomiyaha cusub ayadoo barakacayaasha qaarkood ay cabanayaan ay leeyihiin wixa gargaar oo gobolka yimaada gaar ahaan magala madaxda beledweyne yimaada inaan barakacayaasha aan la wada gaarsiinin oo qaybo ka mida wax ay helaan qaybo ka midna aysa waxba helin haddii shalay wixii loo keeno dadka bulshada loo keeno ee bulshada ku tacalluqa gobolka hiiraan wax ku saabsan ay yihiin waayo wixii gobolka hiiraan ku yimaado ma laha magaalada beledweyne keliya ma laha sida aragti badan ay dadka dad badan ay qabaan wixii gobolka hiiraan ku yimaado matabaana wax kule maxaasaa wax kule burburtaa wax kule dalaalqsiyaa wax kule beledweyna wax kule beledweyna xoogo mudnaan waa la sii karaa wixii degmada beledweyna ku yimaadane hadday wax barakaca ku sheeye ay tahayna barakacayaasho idil ayaa wax kule dadka ku nool xerooyinka ku yaala qaarkood magaalada beledweyne ayaa mararka qaar eedeymo u jeediya mas-uuliyiinta gobolka hiiraan iyo hay-adaha ka howlgala gobolka ayagoo ku eedeeya in si cadaalada ah aan wax loo siinin marka cabashooyin badanaa dadkii soo gaaraya maamulka soo gaaraya wixii la keeno oo barakacayaasha ku saabsanne waa laga taxadiri doonaa si dadka ay u wada gaaraan hadday cunto tahay hadday bac tahay hadday waxyaabaha kale tahay hay-adaha saafalkan waxaa looga fadhiyaa dadaal dheeriaha looga fadhiyaa maxaa yeelay waxa ay keenayaanna inay hubiyaan wax dadkii wada gaari kale ay noqdaan hadda ka horaan waxaan sheegnay waxyaabaha amnidarada keenaya waxaa ka mid ah barakacna in wax la siiyo baraka ingiriiska in aan wax la siinin waxyaabaha laga cabanaya kamid tahay gudoomiyaha gobolka wuxuu ku celceliyey ku celceliyey hawsha u walaysa u qabanaya inta cadaaladda cadaaladda cadaalad amniga cadaaladda culays ka saaray waana labada arrimood oo reer hiiraan hadday helaan cadaalad iyo amniga guud hadday helaan waa labada arrimood oo keeni karta horumar keeni karta waa cadaaladda iyo amniga ma kala haraan waa laba arrimood oo iska laazimaysa waay marka gudoomiyaha gobolkan waa ku dhawaaqay waxaan rajaynaynaa barakacayaasha waxaan u sheegaynaa haddii ilaah yidhaahdo hadday wax u yimaadaan afarta xaafadood xaafadda buundaweyn xaafadda kooshin xaafadda xaawataako xaafadda horidaag barakacayaasha ku nool in si siman wax loo gaarsiiyo aysan insha allah qaylo dambe aysan dhici doonan saasaan rajaynaynaa waxa uu baaqi u jeediyey hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka hiiraan bisha oktoobar hadda lagu jiraa xilliga xagaaga inuu bishaan ay bilaabanayso wax badanna laga bedeli doono qaabkii wax loo maarey jiri iyo qaabkii wax loo maamuli jiri cabashooyinka badan oo dadka ay jeedinayaan in wax badan laga qabto isla markaasna ay helaan hooy ay helaan caafimaad ay helaan biyo nadiifa ay helaan gargaar cunta insha allah waxaana ugu baaqayaa hay-adaha samafalka aan ka codsanaa inay arrintaas wax ka qabtaan isla markaasna boroboosadooda ay ku daraan dadka danta yar ee ku nool xerooyinka ku yaala magaalada beledweyne ayaa xilliyo kala duwan waxay eedayn u jeediyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ee hay-adaha samafalka iyadoo haatan la gudagalay xilin roobaadka
diyaarada dagaalya duqeen ku jeysadeen qaybo ku mid ee gobolka gedaa wararka lakuhelaahay gedi ameyba sheegahaana antii xalay diyaarada dagaal iyo duqeyn ku jeysadeen deegaano ku tirsan gobolkaasi duqeyntan yamay baa la sheegay intiisa gaar ah iyo inkudhiidiya tuulooyinka maka iyo qansax oomane oo hooseedaan deegaanka eelcadda ee gobolka gedaa warar madax bannaan oon helaan yamayba sheegahaana antii diyaarado dagaalka dhowr maraayo kalaabadan goobta iyo duqeyn oo fariisan iyo kalahayan ciidamada shabaaba dadka deegaanka yamayba sheegahaana antii duqeynta iyo dhibaatan jeysatee dad rayida ilaa haddana khasaaraha dhabta ee duqaynta seejeysatay meesha kora saraakiilla ciidanka dowladda ee ka sugan gobolka gedaa oo aan la xiriirne yomayba nin kasuusiga leentay wal faahfaahinaya ku biyaan qaabka duqaynta seendhiide galmudug aqalka sare ayaa mayba uusa ka milamay faragelinta dowladda federaalka iyo ka hayta gobolada dowlad goboleedyada wasiirka warfaafinta maamulka galmudug iyo maybawsa maxamed aadan asmaan magaaway maybawsa sheegay intii weli socota farageliyowka madaxda dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo ka hayaan arrimaha hoosaadka dowlad goboleedyada galmudug ku gadaal markashir jaraay duusahalay ka qabadee magaalada dhuusmareeba maybos sheegay intii madaxda iyo weli adeegsadahayaan xubnaha aqalka sare saas oo kalena golaha aqalka sare iyo use sheegay intii gudbiyaan gudaha intii gudan gudashada waajibaadka dastuuriga islamarkaasina iyo kamelaman farageliyowka madaxda dowladda ee ka hayta galmudugga weli mayba muuqata intii wal halwaara lankudeyna khilaafkan dhexeeya madaxda galmudug oo markala markiinka damboytiya weli weji cusub iyo weeladahan maybana arantanka kasii daraasee markii xildhibaanada iyo lama iyoan shal qiibsameen islamarkaasina xilalkii la kulanagaday madaxda galmudugga hirshabeelle ayaa ka dhawaaqday dagaal ku dhan ee al-shabaab kusimaha madaxweynaha waana ee madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali gadalaaway iyo maybows sheegay intii dowladda dhexeeye weliya hadeertii sidii wallanku qabada lahay dhibaatada amni haysata shacabka hirshabeelle ku gadaal markiiha ka saakalaabadi jawhara maybos sheegay intii hirshabeelle iyo horka hayaan dagaal ku dhan ee shabaabkaasi oo lagu saaro deegaanada shabaab iyo ku rogan hirshabeelle golaha iskaashiga ayaa warar ku saaray warmurtiyeedkii aqalka sare golaha iskaashiga dowlad goboleedyada iyo ageega warqoraale ku saareen mayban iyo sheegana intii weli intii lama filaan iyo nagati warmurtiyeedkii aqalka sare saareen ee lamida bilanga arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada galmudug sidaas oo kale war-saxaafadeedkii maybal ka sheegay intii golaha uusa cabasho kueye intii dhinaca uusa maray warmurtiyeedkii halaha ku saarayay magaalada kismaayo gaar ahaana gobolada saanise oo ku digayay farageliyowka arrimaha gudaha ee galmuduga meel warkaasiinku kuwaana dhugunsadayaal mayb waa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha koonfur africa kiril rambeso iyo mayba uuse toddobaadkan uuse magaalada johannesburg uuse ku qabadaaya shir lama maalin oo socdo doono oo lagu hadala oo sidii lan dardargelin lahay habka shaqo abuurka ee dalkaasi heerka shaqolaanta ee dalka lamaada ee dhaqaalaha ka badan qaaradda africa iyo mayba ku sareeya boqolkiiba labaatan iyo toddoba dalka koonfur africa iyo mayba fuu saatay shaqola-aan bahasan oo boqolkiiba konton iyo afar dhallinyarada shaqolaanta ee taasi oo hadla laabadahayta kulunka diiradda laka saara doono sidii dowladdii ee dhallinyaradan ka sameeyi lahayti shaqo abuur joogta iyo mayba bartilmaameysadaana intii abuur kun shaqa cusub oo dhammaadka sanadkan la abuura doonyaaka degta gane biis oo laku absi qabanti dad badan iyo ka dhamadeen ilaa lihidoon muhaajiriin oo laku absi qabanti oo ka dhamadeen doon alwahae oo gadoontii ku gadaal markii gane biiso iyo dabeel eedni xoogan iyo kudhiidi ciidamada badda ee dalkaasi mayba awooda wayna anti kaalmayaan markii doontase iyo degtii maalintii isniintii haytiisa sababta ee yoon haysana aqaba ka filan sidaasayna mayba b b c dan sheegay madaxa dekadda ee wadanka felix ga warkii dhugun sidayaal isin kula socoteen idaacadda warsanna antoni knonye